wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdiraxmaan cabdi axmed oo uu helinaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland aadan axmed xaaji iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa qaabilay wafdi ka socday hay-adaha u n k kulanka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta jubbaland ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo doorashooyinka dalka gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland markii uu kulanka soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland ahna kusimaha wasiirka amniga mudane aadan axmed xaaji waxaana uu ka warbixiyey waxyaabaha kulanka looga wada hadlay waxaan maanta shir ku gallay riboodka magaalada kismaayo tugada waxaa dhinacyahaga taagan waa madaxda u n k ee joogta magaalada kismaayo waxaan ka wada hadalay xaaladda amniga iyo doorashooyinka ka jira dalka runtii jubbaland waa meel amni ah waa meel lagu soo hirin karo amnigeedana la ysku halayn karo sidoo kale jubbaland waxaa ka socota doorasho doorashadaasina waxay u socotaa si wanaagsan oo degan maxay ahayd ee guddigii doorashada iyaga ayaa shaqadooda wata annaga wasaaradda amni ahaan waxaan diyaarinay qorshihii amni ee doorashada lagu qaban lahaa sidoo kale waxaan diyaarinay qorshihii amni ee dalka lagu difaaci lahaa waxaa kaloon diyaarinay qorshihii amni meelaha ay ka baxaan ciidamadii atmis meel kasta oo ay baneeyeen aan ku buuxin lahayn arrintaa waan buuxinay haddana wax khalkhala amni ah oo ka jira ma jiro jubbaland maanta doorashooyinka socda waxay u socdaan si nabadgelyo leh shaqaalaha u n ee halka jooga waxay ku joogaan nabad cid kasta oo imaan doontana waxay ku joogi doontaa nabad haddii ilaahayd ma shaqadaas si caadi ah ay u socotaa waxaan ka mahad celinayaa u n wakhtigii ay halkan joogtay juhdiga ay gelisay iyo dadaalka ay gelisay iyo dhaqaalaha faraha badan ay ku bixisay inay soomaaliya nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda uu hirgalo waan ka mahad celinayaa iyaguna waxay ballan qaadeen inay shaqadooda maxay ahayd ay sii socon doonto annagana waxaan ballan qaadaynaa inuu amnigooda boqolkiiba boqol uu ahaado waad mahadsantihiin